aqoonyahano soomaaliyeed oo wax ku bartay dalka kenya ayaa xaafadda islii ee magaalada nairobi ka hirgeliyay xarun loogu talagalay in diinta islaamka lagu baro dadka muslimiinta ah ee qaba baahiyaha gaarka ee maqalka oo ay soomaaliduna ka mid tahay dadkaasi ayaa waxaa haddaba sidoo kaleeto la barayaa xirfado ay ku shaqaysan karayaan maxamed axmed aadan oo ka mid ah aas-aasayaasha xaruntaasi ayaa ujeeddada xarunta loo aas-aasay wuxuu uga warramay wariyaha v o e da ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed xarunta horta magaceedu waa ishaara madrasa for disabled people ama ishaara madrasa for the needy kids oo loogu talagalay in wax lagu baro caruurta caruurta soomaaliyeed ama caruurta muslimiinta ee ku nool waddankan kenya kuwaas oo qaba baahiyaha gaarka ah hadday ahaato sida maqalka ama autismka iyadoona lagu bari doono si xirfad u gooni ah ayaga marka maxaa idinku dhaliyay inaad xilligan samaysaan xarunta run ahaantii waxaa nagu dhaliyey waa arrimo badan markaynu eegno waddankani waxaa ka jira madaaris fara badan ama iskuulle fara badan markii laga soo tago systemka waddanka madaarista kale ay maamulaan dadka muslimiinta ah waxa waxa dhigto un waa dadka maqalka leh taasina waxay muujinaysaa in laga tagay dadkii maqalka la'aa ama caruurtii maqalka la-eyd iyo kuwii autismka markaynu aragnay baahiyaha gaarka ah ardaydaas dhibaatadii ku nool yihiin iyo faquuqa bulsho xaqa ayna u leeyihiin inay bartaan diintooda ayaan ugu kaliftay inaan aas-aasno meeshaasi marka ma soomaalida keliya ugu talagasheen baahiyaha gaarka dhinaca maqalka qaba mise qowmiyadaha kale ee caasimada ku noolna way ku jiraan haddaynu dhahno islaam waa waxaa waxaa soo hoosgalayo qowmiyadaha dhan laakiin khaasatan waxaynu ugu talagalnay bulshada soomaaliyeed haddaad fiiriso qowmiyadaha kale ee waddankani nala nool way leeyihiin dad luuqadii sign language-ka ee caruurtooda ugu interbrate gareeya sida masaajidooda weylada laakiin waxaad moodaa soomaal ka soomaali ahaan in aynu caruurtaasi ilownay aysanna jirin batatanba meel caruurta wax lagu baro in luuqadda sign languageka loo yaqaano dadkan baahiyaha gaarka qabaa lagu baro diinta waa arrin ku cusub nairobi marka sidee idinkugu suuragelaysaa dhinaca qalabka iyo diyaargarowga iyo aqoonteedaba run ahaantii wax walba waa barasho sign language haddii aad naqashidna waa adigoo barata soomaali ama kiswahili ama english ama faransiis waa keliya luuqad wey signkana waa waxay ka duwantaha dadkan anagana waxaynu ka hadalnaa carabka dadkan waxay ka hadlaan faraha marka waxaa jirto hab faraha hadday noqoto alfabetiga carabiga ama englishka in lagu bari doono waxaana jooga macalimiin takhasus u leh jaamacadana ugu soo baxay koleejo wadankani kasoo baxay iyo wadanka banaadankiisaba taas ayaana noo suura gelinayso in ay isfahmaan cunigii wax loo dhigayay iyo macalinkiisa yaa idinka taageeraya hawshan hadda cid naga taageeraysa ma laha laakiin waxaynu u istaagnay ka dhalinyaro ahaan mar walbana waxaa fiican in wixii isku day ay kaa noqdaan mar haddaad isku dayid badanaa waad helaysaa bulsho badan oo kaa taageeri doonta bilow fiicanna waan aragnay dadkii wayna soo dhaweeyeen dadkan baahiyaha gaarka qaba dhinaca maqalka marka ay wax baranayaan ama isdhexgalka bulshada ay la sameynayaane kale ka waran ma jiraan caqabado iyo dhibaatooyin ay la kulmaan run ahaantii dadkani haddii la fiiriyo waa mo energetic ayaan dhihi karaa way ka firfircoon yihiin dadka maqalka leh hadday ahaato haddii ay qabanayaan shaqooyinka ama wax walbo haddii ahaato xitaa waxbarashadii laakiinse fuquuq aada iyo aada u weyn baa jira haba ugu horeyse inta aan la gaarin banaankii waxay faquuq kala kulmaan guriga ay ku noolaayeen tusaale ahaan waxaad arkaysaa waalid ku dhahayo maxaad iskugu dhiweysaa qofkani cunigani yar wax ma baranayo ninkan haddii aan maanta qarash gareeyo beriid waxba ima tarayo waa dhagool ama waa autism buu qabaa marka bulshadii kaleba inta aan la gaarin waalidkii dhexdiisa u baahanba in wacyigelin loo sameeyo lana tuso waxaan wax ilaahay uu keenay inuu yahay imtixaanna ay tahay lagana yaabo sababtaas sababtaas darteeda sababtii uu jannada ku geli lahaa qofka waalidka ah inay tahay cunigan inuu daryeelo marka idinku hawshaas ama dhibaatooyinkaasi maxaad ka qabanaysaa anaga waxaynu ka qabanaynaa kow caruurta waxaa la bari doonaa insha allah qur-aanka waa kalaamka ilaahay subxaanahu watacaala laguna bari doono sign language waxaan waxaynu baraynaa insha allah asaasiyaadka diinta sidii salaadii dahaaradii soonkii iyo waxyaabo kaloo fara badan waxaa kaloo dheeraya markaynu kasoo tagna qaybta diiniga ah dadkani waa dad naafa ah waxay u baahan yihiin shaqo skills ama shaqooyinka gacmaha sidoo kale gabdhaha hadday noqoto sida gabdhaha waxay u baahan yihiin cilaansaar oo kale wiilashoo kale waxay u baahan yihiin inay noqdaan fundi fundi fundinimadu ay badan tahay waxaa ka mid ah fundi tayla mid dharka tola mid korontada xerxera iyo wixii lamid ah marka intaasoo dhan baaynu u tareen garaynayna insha allah dhinaca dhibaatooyinka ay la kulmaan aad sheegtay ma jiraan wacyigelin idinkaga qorshaysan inaad bulshada kale aad ka samaysaan in dadkan ay ka mid yihiin dadka caadiga ah oo fuquuqa iyo takoorka laga dhaafo aynu isku daynay aynu isku dayaynaa inaan hagaajino awareness week oo muslimiinta u gooni ah khaasatan bulshada soomaaliyeed si aynu utusin u tusino in caruurtani fuquuqa laga daayo waalidka uu cunugiisa ku faano uusan la cabsanin inuu dadka kala dhex geeyo in uu banaanka usoo bixiyo tusuwaxan inay yihiin wax calaamada ilaahay ay calaamadiisa ka mid ah marka waxaynu isku dayaynaa insha allah hadda ka horna waynu bilaabnay waynu wadaynaa
kaasi waxau ahaa maxamed axmed aadan oo ka mid ah koox dhalinyaro aqoon-yahano oo aas-aasay xarun dadka wax lagu barayo wuxuuna u warramay wariyaha v o e da ee nairobi qadar maxamuud xareed markana